bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan kusoo dhowaada warka habeenimo idaacadda dalsan qodobada ugu waaweyn warkeenna aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho madaxtooyada soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay xanuun la sheegay cudurka covid nka laga helay wafdigii madaxweynaha iyo weliba madaxweynaha qudhiisa xogayaha guud ee ururka iskaashiga ah islaamka ah ayaa wasaarad waraaqaha aqoonsiga ah ee ergenimo ka guddoomay ergeyga cusub ee soomaaliya oo fadhin doona ururkaasi baarlamaanka soomaaliya oo burito codka kalsoonida u qaadi doona ra-iisul wasaaraha magacaaban ee soomaaliya askari ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya ayaa wiil bajaajka ku shaqaysanaya ku dilay magaalada muqdisho
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
taasi waa qodobadani wararka ugu waaweynaa kusoo dhawaada baarlamaanka soomaaliya ayaa berita codka kalsoonida u qaadaya ra-iisul wasaaraha magacaaban ee soomaaliya xamse cabdi barre oo maalinnimadii arbaxadii lagu waday in codka kalsoonida loo qaado kadib markuu baaqday kulankii baarlamaanka baarlamaanka berita ayaa xildhibaanada lagu wargeliyay inuu jiro kulanka codka kalsoonaysiinta ra-iisul wasaaraha dhowaantan uu magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyadoo britain ah inta badan xildhibaanada loo diray codsiyo ku aadan inay kasoo qeyb galaan kulanka britain ka dhici doona xarunta villa hargeysa ee magaalada muqdisho xildhibaanada golaha baarlamaanka ee soomaaliya ayaa looga fadhiyaa inay codka kalsoonida haysiyaan ama ay u diidaan ra-iisul wasaaraha magacaaban ee soomaaliya xamse maxamed xamse cabdi barre sidoo kale xildhibaanada baarlamaanka ee soomaaliya ayaa lagu wargeliyay in kulankaasi uu xilligii loogu talagalay ka hor yimaadaan si loo buuxiyo kooramka codka kalsoonaysiinta ee ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre dhowaantan ayay ahayd kadib markii kulanka baarlamaanka maalinimada arbacadii uu dibudhaca ku yimid sababo la xiriira kooramka oo buuxsami waayay iyadoo sidoo kalena guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya oo wadanka dibadiisa uu ku maqnaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho kadib safar maalmo qaatay uu ku tegay wadanka suutanka imaaraadka xarabta iyo madaxtooyada ka warbixisay cudurka covid nneteen-ka oo laga helay madaxweynaha weliba wafuudi la socotay maxamed iidle ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya madaxweynaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maalmihii lasoo dhaafay socdaal ku joogay wadanka imaaraadka carabta ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay madaxtooyada soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay kulamadii uu madaxweyne xasan sheekh kula soo qaatay madaxda waddanka imaaraadka carabta gudaha dalkaasi iyadoona dhinaca kale madaxtooyada soomaaliya ay xaqiijisay warar maalmihii dambe soo baxayey oo ku saabsanaa in cudurka covid nteen laga helay qaar ka mid a wafdiga madaxweyne xasan sheekh maxamuud afhayeenka madaxtooyada soomaaliya cabdikariin cali kaar oo warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho ayaa sheegay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud maanta oo jimcaha laga helay xanuunka covid nteen islamarkaana ay jiraan xubno ka mid ahaa wafdiga oo horay looga helay balse iyagu ay caafimaad qabaan hadda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa dalka dib ugu soo laabtay madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib safar shaqo oo maalmihii lasoo dhaafay ay ku joogeen dalka aan walaalaha nahay ee sutagga imaaraadka carabta madaxweynaha ayaa inta uu ku sugnaa dalkaas waxa uu kulamo la qaatay madaxweyne maxamed bin saayid oo ay ka wada hadleen koruqaadidda xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal fududaynta sharciyada dalkugalka isku socodka badeecada kobcinta dhaqaalaha horumarinta bangiyada iyo xoojinta maalgashiga dalkeenna sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud ayaa kulan la qaatay jaaliyadda iyo ganacsatada soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka iskutagga imaaraadka carabta isagoo ka dhageystay warbixin ku aadan caqabadaha iyo tabashooyinka ay qabaan waxa uuna sheegay inay dowladdu dadaal ku bixinayso wax ka qabashada cabashooyinkooda waxaa kaloo jirta in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka mudane xasan sheekh maxamuud laga helay caabuqa covid 19 maanta kadib markii baaritaan lagu sameeyey xaaladda caafimaadka madaxweynuhu aad bay u wanaagsan tahay calaamadihii covid-kana ma laha madaxweynaha ayaa si nabad ah maanta dalka ugu soo laabtay waxauna si caadi ah u wadan doonaa howlihiisa shaqo ee ku aadan u adeegidda qaranka isagoo raaci doona tilmaamaha caafimaadka iyo taxadarka la xiriira covid sagaal iyo toban waad mahadsantihiin wixii su-aale ah xubno kale oo wafdiga ka mida oo laga helay way jireen intii aanu halkaa joognay laakiin maanta posit negative bay ahaayeen positive ma ahayn wuu mari doonaa wuxuu waxaa jirta madaxweynuhu waa waa shakhsi soomaali ah waa astaantii qaranka wax walba oo waajib ku ah muwaadiniinta soomaaliga ahbaa waajib ku ah wax tallaabooyin walba oo looga baahan yahay taxadar ahaan qofkii covid laga helana wuu mari doonaa dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo bartiisa facebook kusoo qoray qoraal kooban ayaa kaga hadlay caabuqa laga helay ee covid nneteen qoraalka madaxweynaha iyo waxa uu ku yidhi waxaan dhammaan shacabka soomaaliyeed ee sharafta leh la wadaagayaa in baaritaano la igu sameeyey maanta lagu xaqiijiyey in la iga helay covid nneteen intaasi waxaa dheer in aan caafimaad qabo oo aan sii wadi doono shaqada aan u hayo qaranka iyo ummadda soomaaliyeed aniga oo raacaya habraacyada caafimaad ee la xiriira covid nneteen waad ku mahadsantihiin ducadiinna iyo garab istaaggiinna ayuu ku soo gebagabeeyey qoraalka uu madaxweyne xasan sheekh kaga hadlay caabuqa laga helay ee covid nneteen maxamed iidlo warbaahinta dalsan
maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa in ka badan afar boqol oo qoys oo danyarah deeq raashiina ugu qeybiya deegaanka ceelmacaan isla gobolkaasi macdumaa abduqaadir ayaa warkan faahfaahinaysa
ku dhowaad afar boqol oo qoys oo danyar ah kuna nool deegaanka ceelmacaan ayaa la gaarsiiyey deeq raashiina oo isugu jirta bur bariis sokor timir iyo saliid wasaaradda gargaarka maareynta iyo musiibooyinka ayaa deeqdan ugu talagashay in qoysaskani danta yar la siiyo si nolol ay ugu dhigtaan maadaama qaybo ka mid ah gobollada dalka ay ka jiraan abaaro baahsan dowladdana ay waddo dadaalla ku aadan sidii dadkaas loo samata bixin lahaa haddaba deeqdani waxaa dadkan u qaybiyey maamulka gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan guddoomiyaha gobolka shabeellada dhexe axmed mayre makraan kaasoo kaashanaya mas-uuliyiinta deegaanka ceelmacaan iyo maamulka warshiiq hase yeeshee maamulka gobolka shabeellada dhexe ayaana sheegay inay muhiim tahay sidii looga sii shaqayn lahaa in dadkani ay deeqo ku filan helaan maadaama noloshooda ay tahay mid aada u liidata qaybinta deeqda kadib ugu horeyn waxaa hadlay guddoomiyaha deegaanka ceelmacaan faarax kuulow haddaan nahnay maamulka ceelmacaan haddaan nahnay beesha ceelmacaan maamulkeeni daaqda gobolka shabeellada dhexe iyo degmada warshiiqna soo gaarsiiyeen waa la guddoonnay oo masaakiintan baahan loo keenay ilaaha ku mahaddale waa la wareegnay waa arkaysiin dadka masaakiintaa gobolka shabeellada dhexe iyo degmada warshiiq waa ugu mahad celaynaa waana soo gaarsiiyeen haddaan nahnay beesha ceelmacaan maamulkeeni sidoo kale dhankiisa hadalka waxaa qaatay guddoomiye ku-xigeenka warshiiq hiraabo maxamuud maxamed jokaay isagoona tilmaamay deegaanka dadka deggan ee danta yar inay yihiin dad tiro ahaan yar haddana u baahan in la ogaado noloshooda waxaan ka mahad celihaynaa waxaan joognaa deegaanka ceelmacaan degmada warshiiq waxaan ka mahad celihaynaa deeqda uuna soo gaarsiiyey guddoomiyaha gobolka shabeellada dhexe axmed meyre makaraan afar boqol oo kaaray ahayd runtii dadka danyarta ah degan deegaankan waa tiro aad u yar marka si loo fuliyo muxuu ahaay intii uun hadda muxuu ahaa ugu liidataana gaarsiina maanta ilaahay mahaddiis waaye axmed mayre makraan waa guddoomiyaha gobolka shabeellada dhexe ugu dambeyn gunaanadka hadalka ayuu qaatay waxa uu sheegay in dhibaatooyin culus ay jiraan balse dowladda iyo isteedkaba waxaan ka rajaynaynaa ayuu yidhi kana codsanaynaa wax badan inay ka qabtaan culaysyada jira si dhowna ugu warhayaan dadkani danta yar
waxaan keenna soo gaarsiinay mucaawano ka timiday maaragtay dowladda sacuudiga dowladda federaalkana ay maaragtay u soo gudbisay steytka ay soo gaarsiisay mucaawanadaasoo ka koobneeday afar boqol oo qoys alxamdulilah si wanaagsan ayaa ilaahay noogu suurtogeliyay inaan dadka u gaarsiinno dadkii mudnaay waddanka maanta dhibaatooyin badan iyo abaaro badan ayaa ka jiro ilaahay subxaana wa tacaala oo u soo gargaaro ummaddan wax ku filan ilaahay bay gacantiisa ku jiraan ilaahay ayaana ka weydiisayna inay maaragtay uu dhibaatada ummadda haysato ama guud ahaan soomaaliya oo dhanba ilaahay inuu ku qaado marka aad iyo aad ilaahay yaa maad iskale si wanaagsan ay noogu dhammaatay si wanaagsan waa u qaybinay maamulka degmada iyo maamulka waaxda maaragtay meesha ceelmacaan dhammaan golihii deegaanka maaragtay degmada warshiiq ayagoo nala joogaan iyo ciidamadii dhammaan waxaa ilaahay noogu fududeeyey si wanaagsan dadkiina maaragtay intii ilaahay ugu talagalay way gaartay waxaan rajeynaya dowladda iyo maaragtay staytkaba intaba dhibaatooyinka ka jira degmooyinka aan la teedsan dhinaca xeebta degmada warshiiq iyo raagaceel iyo cadale inay dhibaatooyin aad u culus ay ka jiraan
askari ka tirsan ciidanka dowladda ayaa mid ka mid ah darawallada ku shaqaysta mootobajaajka ku dilay magaalada muqdisho dilkan ayaa waxa uu ka dhacay xeebta leydo ee degmada cabdilcasiis ee gobolka banaadir askarigan ka tirsan ciidamada dowladda ee dilkana u geystay darawal ka mid ah mootobajaajyada ragga ku shaqaysta ee magaalada muqdisho ayaan loogeyn sababaha dhabta ee ka dambaysa dilkiisa walow dilalka ka dhacaya magaalada muqdisho gaar ahaan kuwa loo geysto ragga iyu ku shaqaysta mootobajaajyada ayaa inta badan waxaa geysta askar ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya guud ahaana warkii habeennimo aad ka dhegeysaneyseen idaacadda dalsal khiyaartana dhegeysanaysa ee caawa waa nageynta
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa talal hel